inaa lilahi wainaa ilahi raajicuun geeridu waa xaq waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday nabadoon axmed diiriye waxaan ilaah uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo waxaan kaloo muxuu ahaa qoyskii iyo bulshadii soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo ka tegayna waxaan leenaha samir iyo iimaan allah naga wada siiyo nabadoon axmed diiriye runtii wuxuu ahaa nabadoon u taagan nabadda midnimada sukeenka bulshada dib u heshiisiinta shaksi aada u weyn ayaa soomaaliya ka baxay annagana waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa in loo soo duceeyo in ilaahay jannadii fardows ka waraabiyo inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun